rabaaduhu way badnaayeen imanka laakiin dee xoogaa dhowr iyo labaatan deed iyo labaatan baa aaslay xabaalihii dee dadkii waa intii la keenay ee in kalena way naqan yihiin xabaalaha la qoday dee way ka badnaayeen ilaa tolta weegi dadkii kale dee lama hayo waa dad la gowracay la wada turtiyey qaar madaxa ka maqan yahay qaar calooshu ka maqan tahay qaar la gubay waxaa kuu sheega ma garanayo waa waxaan weli aragnay maaha qofku meeshu ganacsi bay ahayd seeka guuti baa ka ganacsada puntland baa ka ganacsata somalilan baa ka ganacsata ee maaha wixii waa hasuuq dad ganacsata ah oo lacag siya oo meesha sida loo yaqaano hawaday waa meel sayrada qaar ugu weyn geeskan weyn ilaa jabuuti ilaa ilaa puntland ina koonfur lagu geli lama koodi karo hantida ay boobeen hantida ummadda ama ay gubeen ama ay qaateen xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya maxay jawaab wey arrintan ka bixisay maxaase loo qabanayaa dadkii ay dadku ka dhinteen waxaa loo qabanayaa boqol iyo labaatan halaad inaa ala agoontii ay ka geeriyoodeen maanta dawladkaa la aasay kamid ahaa alaa boqol iyo labaatan halaad in uu deegaanku ama madaxweynuhu siinayo iyuu ballan qaaday waa waxaa weligeed aanayna aragoo la soo marin adduunka intaan ku noolnahay aguu dhinta balse haba ahaato calankii hoos baa loo dhigay wadiga kale kood kood iyo tobanka gobol wax ma shaqaynayaan shaqadii waa la joojay barodiiqaa shan iyo toban cisho iyuu ku dhawaaday madaxweynuhu waa waxaan ilaahay waa waxaa lagu waarayay jawiga magaalada jijiga maanta waa sidee waxaa jira dad fara badan oo soo barakacay dadkaasi xaaladoodu waa sidee dadkii soo barabaxay madaxweynuhu iyo xukuumadda deegaanku sifiican bay ula dhaqmeen meelbay dejiyeen ilaa hadda u guntay waa mas-uuliyadaha yacni imanka amuu ammaanta ku leeyahay waa tay arrintan ma laga yaabaa inay saamayso isku socodka jigjiga ilaa addis ababa oo kale korka dee waddankan wadooyin kale fara badan yihiin waddo qurahu dalku ma lihin wadooyin badan baa jira isku wada geeyo maaha waa la isku dul noolaaye iyagaa dal qaday iyaga iyaa shacbigoodii dib u geystay isdhex socodkana waddo qura uun dalku ma lihine wadooyin badan baa jira waddo tii dhabiyi iska xidhaa jirta jijiga tii kale jabuuti elbaabiyay furan yihiin tii kale soomaaligu furan tii kale puntland way furan tahay ilaa koonfur ilaa soomali wax alla wax loo waayayaay ma jirto dalkani wuu isku filan yahay wax soo saar buu leeyahay qusladaha wuu leeyahay wax iyagaa maanta waxaan ula baahannahayba ma jirto oonan darisahay